Askartan ay soo bandhigtay wilaayada Islaamiga ah ee Mudug ayaa ka soo goostay ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada Xarardheere ee gobolka Mudug. Askartan isa soo dhiibtay ayaa tiradooda gaaraysa ilaa saddex askari waxayna ka sheekeeyeen dhibaatada ay kala kulmeen inta ay ka mid ahaayeen ciidanka dowladda federaalka. Askariga koowaad ayaa lagu magacaabaa Axmed Jaamac Abshir, sidoo kale askariga labaad ayaa lagu magacaabaa Maxamed Cabdi Xussein iyo Cabdikariim Cabdulaahi Nuur.
maxamed jaamac cabshir degmada xardheere muddo oo ah toddoba bilood aan la shaqaynayay waa kana soo baxadda waa kasoo toobadkeenay walay waale dad balayaa waalay maskax balaya lagu xidhay waalidkaiyo xitaa inuu ogeyn haddana waalidka iyo sharciga uga soo baxaydi maya lama yaabo go-aan waaydi ana xamaraa ka soo aadaba xamaraa ka soo baxa magacayga maxamed cabdi xuseen waxaan ka imaadaa xardheere meesha waa ka tooba keenay boqolkiiba boqol bil iyo toban shan habeen xamaraan ka imaaday meeshaan imaaday bil iyo shan toban habeenaan joogay miyaan baawaraan isnaqaana ku arkay kamahiyaan ka raacay saasaan walaadadha soo xiriiray dhankaas iyo gaalkacyaan ka imaaday mahaan saddex maalmood jooga maantana waa kaan sila joogna waa si fiican boqolkiiba boqol si wanaagsan iyo soo dhaweyd insha allah waan u macdaan celinaya cabdikariin cabdulaahi caalin ruxm waa ka toobadkanaadi aad maya lagama yaabo inaan dib dambe ugu laabto meel fasahaad iyo isdil iyo isbaabi'in yaa dadka dhiigeedu iska banaanyahay u banaanyahay aanbuu tegay si fiicana laigu soo dhawoolaa si wanaagsan aad iyo aad waa marar badan ayaa waxaa wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu soo bandhigay askar ka soo goosatay dowladda federaalk iyo maamulada la shaqeeya shisheeyaha shalay ay ahayd markii ay wilaayada islaamiga hiiraan soo bandhigtay laba askari oo ka soo goostay dowladda federaalka